أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara waxaan ka soo hadlaynay reer bani israa'iil mukhaalafaadkoodii oo maarata rasuulka allah oo nabiyullaahi muuse ay khilaafayeen iyo cinaadkoodii ayaan ku dhex jirnay hadda aayaddan waxaa lala hadlayaahi waa dadkii mu'miniinta ahaa oo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo u horeeyo waxaa la leeyahay yuhuuddaas dhaqankeeda aada soo aragteen miyaad damac ka qabtaan in ay ajiibaan oo qur'aankii iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyaan ma taasaad rajo ka qabtaan markaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa akhlaaqiyaadkooda iyo dhaqamadii ay lahaayeen markii la fiiriyo inaana marna damac idinka geli karaynin noocaan yani yuhuuddaah inay diintaas maaragtay islaamka ay rumeeyaan inaysan wax damaca idinka geli karin maxaa yeelay dhaqankoodii baaba waxaa ka mid ahaa kitaabkoodii tawraad ahaa inta dhagaystaan oo ay fahmaan inay markaas taxriifiyaan oo ay badbedelaan waxay doonaan ay ku sameeyaan marka dad kitaabkii ilaahay u soo dejiyey sidaa u galay nebiyullaahi maxamed kii lagu soo dejiyey miyaad yani rajo ka qabtaan inay rumeeyaan saasoo kale baa lagu odhanayaa afa taطmacuuna yani ma waxaad damcaysaan oo rajo ka qabtaan an yuminuu lakum an yu'minuu inay rumeeyaan yuhuuddii lakum idinka inay idiin rumeeyaan marka an yu'minuu lakum ficilkaas oo aamana ah waxaan qaadanaynaa in maaragtay macnaha fiican in la yidhaahdo yani calaa tadmiini macna istijaaba yani tadmiin wax la yidhaahdo macno kale ficil kale macnihii ayuu kulansanaya oo istijaaba ah inaad sidaan idhaahno oo marka waxa weeye afa tadmacuuna ma waxaad damcaysaan ood rajo ka qabtaan an yu'minuu lakum ay an yastajiibuu lakum inay idiin ajiibaan oo nebi maxamed ay rumeeyaan kitaabka qur'aankana ay rumeeyaan oo sida ay u ajiibaan miyaad danac ka qabtaan weeye marka macnaheedu waxa weeye yani laa tadmacuu fii iimaanihim weeyaan marna ha damcinina iimaankooda marna waxba damac yuusan idinka gelin inay idin rumeeyaan saasaa loo jeedaa laa tadmacuu fii iimaanihim marna yuusan damac idinka gelin in ay maaragtay rumeeyaan markaasaa rabbi subxaana wa tacaala dhaqamadoodii buu ka sheekeyn waxaa ka mid ah dhaqankooda kitaabkii inta dhagaystaan kitaabkoodii towraad ahaa inay taxriifiyaan weliba markay garteen inuu ilaahay kitaabkiisa yahay oo ogaadeen ay fahmeen dabadeed ayay arrinkaasi sameeyeen baa la odhanaya waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah waqad kaana iyada ou ahaa fariiqun qayb oo minhum yuhuudi ka mid ah yasmacuuna kuwa dhegaysto kalaam allahi alla hadalkiisa kuwa dhegaysta ay ahaayeen marka almuraadu min kalaam illahi danta laga leeyahay waa atawraatu weeyaan kitaabkii tawraad ahaa oo kalaamkii ilaahay ahaa kuwa dhegaysta bay ahaayeen qayb ayaga ka mid ah uma markay dhagaystaan dabadeed yuxarifuunahu way doorinayeen oo taxriif bay ku samaynayeen weeyaan yacni way taxriifinayeenoo way beddelayeen saasaa loo jeedaa yuxarifuunahu yacni macnihii kalaamka alla ou lahaa bay inta ka wareejiyaan ay macno kale u wareejinayeen macno kale u maaragtay u taxriifinayaan oo u wareejinayaan weeyaan marka xaalkooda iyadoo sidaa ahaa miyaad damac ka qabtaan weeyaan waqad kaana iyada ou ahaa fariiqun qayb oo minhum yuhuudii ka mida yasmacuuna kuwa dhegaysto kalaam allahi alla hadalkiisa kuwa dhegaysta ay ahaayeen oo kitaabkii towraad ah uma markay dhagaystaan dabadeed yuxarifuunahu doorinayey oo beddelayey min bacdi maa caqaluuhu ay min bacdi maa fahimuuhu markii ay fahmeen dabadeed yacni markay garteen dabadeed ay fahmeen oo caqligooda ay ku garteen annahu kalaamullahi inuu hadal alle yahay markay garteen dabadeed yacni markay weeleeyeen oy fahmeen inuu kalaam ilaahay yahay dabadeed ayay taxriifka sameeyeen ay bedeleen markaasay taxriifka sameeyeen wa hum yaclamuuna ayagoo og weliba waxa ay samaynayaanoo taxriifka ah ayagoo cilmi u leh oo arrintan aynan jahli ku samaynin allah wuxuu amrayey wuxuu ka reebayey kulli ayagoo garanayo ayay sidaa taxriifka sameeyeen bacda alcilmi yacni maaragtay bay ku sameeyeen walmacrifa markay shayga ogaadeen oo macrifo iyo cilmi ay u yeesheen dabadeed ayay bedeleen oo taxriifkaa ku sameeyeen saasuu rabbi subxaanah wa tacaala leeyahay marka taxriifkaas marka ay sameeyeen sida maalan culummada salafka rag ka mida ay ku fasirayaan yacni maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay waa kalaamka allah ay taxriifiyeen wuxuu leeyahay altawraatu allatii anzalaha allahu calayhim yuxarifuunaha yajcaluuna alxalaala fiiha xaraama waalxaraama xalaala waalxaqa baila waalbaila xaqa yani saasuu odhanaya waa kitaabkii tawraad ahaa oo rabbi subxaanau wa tacaala uu soo dejiyey ayay bedeleen oy dooriyeen oy taxriif ku sameeyeen markaasuu wuxuu yidhi taxriifka qaabka u sameeya waxa weeye xalaashii kitaabka dhexdiisa ku jiray bay xaraam ka dhigeen xaraamtii ilaahay ka xarimayna xalaal bay ka dhigeen baatilkii shaygii ahaa waxay ka dhigeen xaq bay ka dhigeen xaqii oo sugnaayo xag alle ka sugnaadayna baatilay ka dhigeen marka taxriifka macnihiisu waa sidaas weeyaan sidaasay wax u bedeleen oo u dooriyeen baa laleeyahay yuxarifuuna yani uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuh wahum yaclamuun taxriifka ay reer bani israa'iil sameeyeen waa noocaas weeyaan walidalika mujaahid ibni jabrin oo tilmiid ibni cabbaas ah wuxuu odhan jiray aladiina yuxarifuunahu wladiina yaktumuunahu hum lculamaau minhum dadka wax taxriifiyo oo reer bani israa'iil ka mida kuwa maaragtay qariyo xaqa oo baatilka keliya maaragtay muujiya waa kuwoodii culammada ahaa oo kitaabkii tawraada yaqiinay weeye dadkaas weeyaan dadka loo jeedo noocaan samaynaya culammadoodii weeyaan marka sida rabbiba uu yidhi subxaana wa tacaala min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen dabadeed oy kaseen inuu kalaam ilaahay yahay dabadeed ayay bedeleen weeyaan markaasuu weliba yidhi wahum yaclamuuna ayagoo og shaygan baatilkaas oo taxriifka ay la imaanayaan inuu khilaafsan yahay amarka ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo og bay la yimaadeen marka dad ahlu cilmi ah oo yuhuuddii dadkooda culammada ahaa weeyaan dadka ficilkaa sameeyey marka ma kuwaasaa damac ka qabtaan muslimiintiiy inay idin ajiibaan oo nabiyullaahi moxamed iyo qur'aankii ay rumeeyaan oo muslimiin ay noqdaan miyaa damac ka qabtaan macnaha ha damcinina wey yuusan damac idinka gelin arrintaas weeyaan waidaa laqu ladiina aamanuu qaluu aamanaa waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin qaluu atuxadisuunahum bima fataxa allahu calaykum liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum afalaa tacqiluun aayaddaanna sifo xunoo shaabahdo sifadii munaafiqiinta oo ahlu kitaabku ay lahaayeen ayuu allah subxaana wa tacaala noogu sheegaya markay muminiinta la joogaan muminiinta markay la joogaan waxay leeyihiin waa rumaysannahay nabiyullaahi moxamed inuu rasuulkii kitaabkeenna lagu sheegan yahay oo maaragtay sifadiisa ay tawraad ku qornayd inuu yahay oo xaqiiqo ah baan ognahay bay leeyihiin markii qaarkood qaarka kale ay la kulmaan ayay iscanaananayaan oy leeyihiin war maxaad shayga kitaabkiini ku yiilay oo aan isku ogeyn inaan qarino oo sifadii nabiyullaahi moxamed ay ka mid tahay aada ugu sheegteen asxaabtii nebiga maxaa ugu sheegteen si darito ilaahay agtiisa ay idinkula xujaytamaan oo xujada idinkaga helaan maxaa u sheegaysaa shib maxaa uga ohan weyseen maxaa uga aamusi weydeen ayay odhanayaan marka qaarkood qaarka kalebuu ku dagaali si barito ilaahay agtiisana oo idinkula xujoodo yacni shaygaad ogeydeen baad waad u sheegteen inuu kitaabkiina ku qoran yahay haddana ma rumaynaysaan berri waxaa laydinka odhan karaa ilaahay hortii allahayow ayagaa noo sheegay in kitaabka tawraadaha ay sifadii nabi maxamed ku qornayd rabbi agtiisa idinkula xujaytamayaan marka maxaa u yeesheen bay odhanayaan waidaa waidaa laquu ladiina aamanuu waidaa laquu hadday yuhuuddii la kulmaan aladiina aamanuu mu'miniintii oo saxaabadii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam haddii ay la kulmaan qaaluu waxay yidhaahdaan yuhuuddii baa odhanayso aamanaa waan rumaynay ayay leeyihiin yani waa rumaynada waxaa loo jeedaa aamanaa biana muxammadan mursalu min rabbi in nabiyullaahi moxamed xag rabbi laga soo diray rabbigiisa xaggiisa in laga soo diro rasuul yahay ayaanu rumaynay sidaasay odhanayaan maxaa yeelay yani istiftaaxay ku samayn jireen sida aayadda noo imaan doonta aan arki doonno waxay ahaayeen mushrikiinta markii ay la dagaalamaan oo cadowgooda inay la dagaalamaan ay doonayaan ayay waxay odhan jireen nebigaas ayaa imaan doono oo sifadaa leh markaasaan idinla dagaalami doonaa markaasaan idinka adkaan doonaa bay odhan jireen wa kaanuu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu allah uu leeyahay aayadda aayadaha darsigeena noogu imaan doona insha allah waan ku arki doono marka maadaama ay sidaa ahayd ayay waxay leeyihiin nebi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay waan rumaynay oo kitaabkeenna tawraadaan ku aragnaa waan ognahay bay muslimiinta u sheegayaan waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin waidaa khalaa hadduu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu la gooni noqdo oo qaarkood qaarka kale uu la khaali noqdo bimacnaa munaafiqiintu yuhuuddoodii keliya isla noqdaan oo mu'miniintii ay ka dhexbaxaan keligood ay noqdaan qaaluu waxay yidhaahdaan yani qaala bacduhum libacdin wey qaarkooda qaarka kale ku odhanayo qoladii tiri aamanaa ku tiri mu'miniinta ay hadalka ku leeyihiin waxay odhanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen atuxadisuunahum ma u warramaysaan yani maaragtay moxamed asxaabtiisa miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allaahu alla ou furay calaykum idinka korkiina oo idiin furay wax rabbi idinka oo idiin furay bimacnaa alla ou idin ogeysiiyey weeyaan oo idin baray sidaasaa loo jeedaa أي علمكم الله وي فتح الله عليكم أي علمكم الله الله أو إذن بري شيء إذنك إلهي أو إذن بري مياد أغشى كنين إيسان أصحاب النبي محمد ما أغشى إيسان بإليه بما فتح الله عليكم marka arinkaas way isku canaananayeen qaarkood qaarka kale yani sifadii nabi maxamed inay towraad ku qornayd maxaa yeelay muslimiinta markay weydiiyaan oo yidhaahdaan atajiduuna muxamadan fii kitaabikum nabi maxamed kitaabkiina sifadiisa ma ka helaysaan markii ay yidhaahdaan waxay dhihi jireen qaaluu nacam waan ka helaynaa sifadii nabi maxamed kitaabkeenna ku jirtaa bay odhan jireen markaasay ku leeyihiin wuxuu idinka rabbi idin siiyo towraad idinkugu sheegay idinku baray maxaad u ogeysiinaysaan saxaabadii nebiga asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam saasay u jeedaan waidaa khalaa bacduhum qaarkood hadduu gooni noqdo ilaa bacdin qaarka kale uu la gooni noqdaa oo yuhuudiyo miiran ay noqdaan qaaluu waxay yidhaahdaan atuxadithuunahum miyaad u wara maxaad ugu warramaysaan ood ugu sheegaysaan bimaa shay fataxa allaahu alla uu furay calaykum korkiina uu idiin furay idinka keliya oo rabbi uu idin ogeysiiyey maxaad maxaad maaragtay ugu furaysaan walidalika abulcaaliya markuu fasilaya wuxuu leeyahay yani bima anzala allahu calaykum fi kitaabikum min nacti muxamadin sala allahu alayh ali wasalam yani waxaa loo jeedaa waxa bima fataxa allahu calaykumta wuxuu rabbi kitaabkiini towraada kusoo dejiyey oo sifadii nabiyullaahi muxamed ah maxaad ugu sheegaysaan ayay odhanayaan weeyaan sidaasay leeyihiin liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum yani liyuxaajuukum yani waad u sheegaysaan wey waad u warramaysaan liyuxaajuukum inay idinla xujaytamaan asxaabtii mu'miniintii bihi yani bima fataxa allahu calaykum wey oo bima xadatumuuhu wixii aad u warranteen ayay waxay idinkula xujaytamayaan cinda rabbikum rabbigiina agtiisa inay idinkula xujaytamaan darteed baad ugu warramaysaan weeyaan liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum yani waxaad waad u waranteen ma waxaad ugu warramaysaan ood ugu sheegaysaan in ay alla agtii idinkula xujaytamaan oo berrita ay yidhaahdaan allahayow maaragtay sidaas iyo sidaasay noo sheegeen saasoo kale bay ujeedaan yacni fatakuuna lahum alxujatu calaykum mu'miniintii marka xujo ay yeeshaanoo idinka ay xujo idinku yeeshaan laakiin haddaad ka qarisaan oo iska aamustaan oo shib tidhaahdaan falan takuuna lilahi calaykum xuja wax xujaahoo berrinta ay idinkula xujaytamaan alla agtiisa heli ma helayaan asxaabtii nebiga bay odhanayaan wax xuja alla agtiisa ay ka helayaan ma laha laakiin idinkaa xujada isku ogteen leanna wixii ilaahay idinku khasisay oo kitaabka tawraada idinkugu sheegay baad mu'miniinta u warranteen ood u sheegteen sidaasay ku cananayaan markaasay weliba leeyihiin afalaa tacqiluun kuwii warramay oo saxaabada u sheegay oo yidhi kitaabkeenna tawraada ayaan waxaan ka helaynaa sifadii nabiyullaahi maxameda ku jirtay yidhi ayay ku jeedaanay leeyihiin afalaa tacqiluun miyaadnan wax garanayn oydnan caqli lahayn waa idin sidee yacni waa idin sidee dad caqlila arrintan kama suuroodo wey ma garanaysaan miyaad dararka iyo dhibaatada ka imaanayso arrintan aad warranteen dhibka idinkaga imaanayo alle agtii idinkaga imaanayo adduunka dhexdiisa aad ku ceeboobaysaan taa miyaadnan maaragtay cilmi iyo garaad aydnan ulahayn waa idin sidee wey caqligiina waa sidee bay odhanaya marka intaa yidhaahdeen ayaa rabbi subxaana wa tacaala tacliiqinaya hadalkoodii baa la radinaya waxaa la leeyahay awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn yuhuudi marka ay hadalkaa leeyihiin oo ayaga qaarkood markay qaarka kale la gooni noqdaan ay leeyihiin maxaad ugu waranteen si berrinta ilaahay agtiisa lidinkula xujaytama darteed maxaa ugu sheegtan markay leeyihiin miyaynan ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna maa alladii kii inuu og yahay yusiruuna ay yusiruunahu ay siraysanayaan wamaa kiina inuu og yahay allah yuclinuuna ay yuclinuunahu ay muujisanayaan oo bannaanka soo dhiganayaan labadaa inuu rabbi og yahay miyaynan ogayn oysan cilmi ulahayn waa iyaga maaragtay hoos ahaantooda isku canaananaye allah inuu ka warqabo waxay sir ahaan u sheegayaan iyo waxa ay muujistaanba inuu rabbi subxaana wa tacaala cilmi u leeyahay walidalika abulcaaliya wuxuu leeyahay yani wuxuu leey yani maa asaruu min alkufri waxa ay saraysteen oo kufriga ah yani maaragtay ayuu odhanaya miyoonan ogeyn yani min kufrihim bimuxamedin sala allahu alayh ali wasalam wa takdiibihim lahu oo wa takdiibihim bihi beeninta nabiyullaahi moxamed ay beeniyeen oo ku kufriyeen allah inuu og yahay miyaynan ka warqabin waawa shayga ay siraysanayaan kaasaa loo jeedaa maa yusiruunada waa kufriga nabiyullaahi moxamed ay ku kufriyeen oo beeninayaan wamaa yuclinunna wuxuu leeyahay xiina qaaluu liasxaabi muxamedin sala allahu calayh wasalama aamanaa marka ay leeyihiin nabiyullaahi moxamed asxaabtiisa markay la joogaanna waan rumaynay ay odhanayaan oy muujisanayaan oo dadka u muujinayaan kufrigana ay qarsanayaan taa alla inuu og yahay miyaynan ka warqab inaysan ogeyn baa la leeyahay macnahaas oo maarata abulcaalihi ku fasiray waxaa la mida rabiic ibni anas baa la ku fasiraya oo mufasiriintii salafka ka mid ah oo taabiciintii ah qataadat ibni dacaamata saduusi baa ka mid ah raggaas baa maarata macnahaas ku fasiraya weeyaan waxa la waxay siraysanayaanna waa kufriga iyo beeninta nabiyullaahi moxamed ay beeniyeen waxa ay muujisanayaanna waa sheegista ay saxaabada ee warka u sheegeen in nabiyullaahi moxamed maaragtay kitaabkan inuu rasuul ilaahi yahay towreedna uu ku qoran yahay kitaabkooda uu ku qoran yahay arrinkaas bay leeyihiin weeyaan marka arrinkaas rabbi waa ka warqabaayo waa og yahay allah subxaana wa tacaala ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون ومنهم وحا كمدا يهودي وحا كمدا أميون kuwa ummiyiinaha ka mid ah oon waxna akriyin waxna aanan qorin ayaa ka mid ah weeyaan wa minhum ummiyuun kuwa aan waxna akrin waxna qorin ayaa yahuudi ka mid ah laanna alummi waxaa la yidhahdaa almansuubu ilaa ummihi qofka hooyadii loo nisbeeyo ayaa la yidhahdaa ummi yacni macnaheedu waxa weeye sidii hooyadii u dhashay wax uu kororsaday lama arko waxba ma ziyaadsanin waxna ma akrisanin wuxuu yaqaano ma laha yacni laa yuxsinu lkitaabata wax kitaaba ahoo qoraal ay yaqaanaan ma jiro sidii hooyadii u dhashay ayuu u joogaa weeyaan marka kuwa ummiyiin ah ayaa ka mid ah weeyaan ayaa ka mid ah marka sifada umminimada ah tilmaamta umminimada waxa weeye waa sifo aan fiicnayn wey laakiin markii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo eego sifatu madxin wey waa ammaan ayay rasuulku u tahay calayhi salaatu wasalaam oo ah asagoo aanan waxna akriyin waxna aanan qorin ayuu kitaabka mucjizka ahoo adduunyada waxa ku nool oo dhan ay la imaan weyday ayuu ilaahay siiye subxaana wa tacaala uu la yimid wamaca daalika ma ahayn in wax qoro axad wax qorana ma ahayn waxna ma akrin jirin marka waa sifatu madxin wey markii nabigeenna uminimada loo nisbeeyo wixii ka soo haray dadkeennan uminimada waxay noo tahay yani maaragtay sifatu damin wa qofka waxaa la rabaa sida ay maaragtay inuu wax korarsado oo wax ziyaadsado oo maaragtay yani wax cilmi ou yeesha baa la doonayaa oo uminimada ka baxo maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam allah baa ku sheegoo yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhuduhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun yani dadka hadda odhanaya nabiyullaahi moxamed isagoon waxna akrin waxna qorin kitaabkaana ilaahay ou siiyey odhanaya maxamed isagaa samaystay oo jeebkiisa ka samaystay hadduu wax akrin lahaa ama wax qori lahaa oo gacantiisa midiga wax ku qori lahaa shakigooda waa sii badan lahaa soo maaha wayba dhihi laha isagaa samaystay bay odhanaya waa taas weeyaan wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin kitaabkaan aan ku siino hortii kitaab ka horreeyo aada akrisay lama arka buu ilaahay leeyahay waxba ma aadan akrin jirin walaa takutuhu biyamiinik gacantaadana ma aadan ku qorin oo qoraal ma aadan aqoonin wey idan haddii aad kitaab akrin lahayd wax akrin lahayd ama aad gacantaada midigta wax ku qori lahayd lartaaba almubtiluun sida allah fi suurati ruum uu ku odhanayo saasuu leeyahay allah subxaana wa tacaala marka uminimada waa nabiyullaahi moxamed ayay ammaan u tahay walidaalika nabigeenna ummadiisa markuu ka hadlayo wuxuu dhihi jiray xadiis imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan wuxuu dhihi jiray ina ummatun ummiya markuu bisha tilmaamayo ummad ummi ah baan aan ahayn buu leeyahay laa naktubu walaa naxsab waxna ma qorno waxna ma xisaabinno markaasuu maaragtay bisha markuu tilmaamayo uu dhihi jiray ashahru haakada wahaakada wahaakada buu dhihi jiray sidaas u tilmaami jiray marna bisha soddon bay noqotaa oo saddex jeer oo saas kugu dhuftay marna sagaal iyo labaatanay noqotaa oo mar sad- mar saddexaadkiiba sagaal iyo labaatan ka dhiga bishu sidaasay noqotaa taasaan wax ku xisaabsanaa buu leeyay bishaas marna sagaal iyo toban noqoto marna soddonka dhammaystirmato marka umma ummiya baan nahay buu dhihi jira ummad ummi ah oo laa naktubu walaa naxsab waxna ma xisaabino waxna ma qorna buu oran jiray weeyaan marka dadkan yuhuudana allah wuxuu leeyahy wa minhum waxaa ka mid a ummiyuuna kuwa aan waxna qorin waxna akhriyin oo ummi ahoo hooyadii loo nisbeeyey ayaa ka mid ah weeyaan kuwaasoo laa yaclamuuna alkitaaba yani laa yaclamuuna alkitaabata weeyaan kitaabada qoraalka ah aanan garanaynin laa yaclamuuna alkitaaba ay alkitaabata baa loo jeeda qoraalka iyo akrinta midna aanan garanaynin kuwaas ayaa ka mid ah ilaa amaaniya iyo didiilooyin maahane amaaniyadan marka maxaa loo jeedaa ilaa amaaniya aayaddaas ilaa amaaniya la yidhi maxaa loo jeedaa culammada laba macno bay sheegaan alumniya amaaniyadan waa jam alamani waa jamcu umniyatin umniyadaasi maxay tahay marka macnaheeda culamada qaar waxay leeyihiin bimacna tilaawa loo jeedaa tilaawa oo akrin ah ilaa amaaniya akrin mooye haddii macnahaas la yidhaahdo aayadda awalkeedaa diidayo aayadda awalkeeda ayaa macnahaas diidayo oo mufasiriinta in badanoo ka midna way radiyaan macnahaas oo waxaa diidaya wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaab haddaad tidhaa ilaa amaaniya qiraa'o mooye waxbay akhriyaan dee ummi see wax u akrinaya qof ummiya miya wax akhrin karo waxba ma akhriyi karo marka macnahaas culammada way radiyaan weeyaan macnaha marka ay doortaan waxa weeye ilaadan istinahan oo ilaa amaaniya ku jira istinaha muttasil lagama dhigaayo mid xidhiira maahe waa munqatica la yidhaahdaa hadalkii ka horreeyey baa laga goynaya yani ilaada wixii la hor waxa yani saa dadka marna muttasilay noqotaayo hadalka ka dambe ilaada ka dambeeya kan horew la xidhiiraa marna waa laga jaraayo ilaada waxa ka dambeeyo kan hore lama xidhiiro waa munqatica la yidhaha hadal bilaabanayo oo gooniya weeyaan marka istinahaas munqaticaan ka dhigayna markii munqatic laga dhigo alumniyadan waa amaanidii oo yididiiladii iyo maaragtay tamaniyaadkii iyo wixii lamidka ah wey qofka wuxuu tamaniyo amaaniya layidhi yididiila loo yaqaana macnahaasaa ku fasirayna marka kaas ayayna mufasiriinta ay u daystaan ay ku rajaxaan ay rajaxaan weeyaan marka laa yaclamuuna alkitaaba qoraalkii ma yaqaanaan ilaa amaaniya yani ama kitaabkoodii waxba ka garan maayaano cilmi ma laha weeyaan ilaa amaaniya laakiinse amaaniya ay yatamanawna amaaniya yani taasaa loo jeeda yatamanawna way tamaninayaan amaaniya baila yani tamani baail ah iyo didiilooyin baail ah ayay tamaninayaan ay maaragtay leeyihiin yani waxaas maaragtay umniyadaas beentaah ay ku shaqaysanayaan wey waxaan jirin wey waayo didiilo aan jirin ayay la imaanayaan weeyaan laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya culamo ma aho kitaabkii ma yaqaanaano waa umiyiin wey laakiin waxay haystaan amaani waxa la yidhaahda amaani baatila yani umniya baatila tamani baatila iyo didiilo oo aan sax ahayn ayay haystaan oo waa maxay amaanida baatilkaa waatee waxa weeye waa hadalkoodii ay oran jireen yani waqaaluu lan yadkula aljannata ila man kana huudan aw nasaara ayay wax ma akriyaan umiyiintan wax ma akriyaan laakiin dadka inay ugu fiican yihiin ayay aaminsan yihiin ay leeyihiin jannada cid aan yahuud ahayn ama nasraani nasraani ahayn ma gelaayo saasoo kale bay leeyihiin amaanidaasay haystaan marka waxay la mid tahay sida allah uu leeyahay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi ma aha muslimiintan iyo didiiladeenna aad tidhahdo ummatu maxamed ana aniga maaragtay ahlu khayrana ummatu maxamedna ilaahay dad khayr badan oo ka dhigay khalaas waxaan rabaa iska samaynaya la inaari maayo inaad tidhahdo idoo kale waa amaaniya la yidhahda iyo didiila baatila wey inaad camal falataa lagaa rabaa waxa wanaagsanna la timaado waxa xunna aad ka harto haddii kale waxaad umniyay noqonaysaa baatil ah sida ahlu kitaabka ilaahay ku radiyey oo yidhi laysa biamaaniyikum mu'miniintii baa loo jeeda ma aha iyo didiilooyinkiini walaa amaaniyi ahli lkitaabi ahlu kitaabka amaanidoodina ma ahan waxa la rabo man yacmal suu-an yujza bih xumi qofkii sameeya waa laga abaalmarin wax xumaan haddaad samaysid waa laga abaalmarinaya laakiin ummad hebel aan nahay lagugu dayn maayo camalkaadaasaa lagugula xisaabtamaya weeyaan وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون مرع وإنهم أي ما هم ما أين أهان إلا يظنون مركي أماني ذا الشيغانيان إلا يظنون إلا يكذبون هو بين شيغي موياني وحكلا ما أين أهان وحي شيغي وكذب وي مرك إلا يظنون إلا يكذبون مجاهد بن جبر باقوفة سيرة تلميذ ابن عباس يعني ما رتي معناها سكوفة سيرة مفسرين تسيدة مثلا أبو العالي ربيع بن أنس قتادنا معنى لم يدعوا أدوا كفسران وحيلين أن يظنون الظنون بغير الحق وحي ملاينيان ملاء عن حق أحين أي ملاينيان ويان مركة تاس أي مارتي وحا أمالين أي شيء يانا يعني وحك جراهي لما أركويا أماني دودنا وكهد الدونا إن شاء الله تعالى وأرك الدونا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون آيضا وحال لقوا الرمية يهودا قيب كمدة oo ducaadooda ahoo dadka cilmiga lahaa wixii ay samayn jireen ayuu rabbi ka warramayaa oo calaa sabiili dami ceebayn darteed ayuu rabbi u sheegaya subxaana watacaala fawaylun halaag liladiina kuwii ayuu u sugnaaday kuwiibuu u sugnaaday yaktubuuna qorayo alkitaaba kitaabkii qorayo biaydiihim gacmahooda ku qorayo marka yani dadka baadida dadka ugu yeedho yani zuurka iyo baatilka ugu yeedho akli amwaal annaasi bilbaatil dadka xoolahooda baatil lagu cunaa ugu yeedho noocaas oo yuhuudda ka mid a ayuu rabbi ka ka hadlaya oo leeyahay waxay leeyihiin halaag bay leeyihin alweylu waxaa la yidhaahdaa alhalaaku waddamaar ayaa maarata xagga luqada lagu yidhaahdaa marka waa kelima mashhuura oo fi luqati alcarab macruufka ah alweyl waxaa loo jeeda alhalaaku waddamaar halaaga oo qofka la halaagiyo baabi'inta shay qofka waxa la baabi'iyo ayaa weyl la yidhaahdaa marka waylun hala fa waylun halaag oo baabi'in iyo maaragtay damaar ah halaag ah ayaa liladiina kuwii u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabkii qorayo yacni kitaabku waa kitaabkoodii tawraad ahaa weeyaan ayay qorayaan biaydiihim gacmahoodana ku qoraayo waa taxriifkii xagga lasoo ijmaaliyey uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhudii aan soo sheegnay ayay samaynayaan gacantooday kitaabka tawraada inta ula tagaan ayay tirtiraan xaqii bay baatilkii ku qorayaan weeyaan markaasaa la yidhi yaktubuuna alkitaaba biaydiihim gacmahooda ku qoraayo oo hadda haddii wax la qoraayo gacanta wax lagu qoraaye maxaa biaydiihim loo sheegay ma awala wax kale wax lagu qori laha waxaan gacanta ahayn wax lagu qoraa waxay leeyihiin culammada waa ta'kiid waay maxaa yeelay waa arrintaa la xoojinayaa arrinkan qoraalkoodan ayaa ta'kiid lagu samaynaya la xoojinaya weeyaan لأن الكتابة لا تكون إلا باليد قرآنك جعنتم بحلقوا قرآية وحكا لو حلقوا مقرة سيدا مثل القرآن كوكا لو أركي شيء ظاهرها لسيح وجناية يكتبون الكتابة هذه الإيراد وكفر أنت كتاب في القرآن إن جعنتكم قرآن واللوجيا لكن بأيديهم جعمه هذا كفر يبالير ولو حجي سلوك كاسمارك القرآن كوكو بذية ولا طائر يطير بجناحيه ما أكيسا قرآنك الله وليه ولا طائر yatiiru haddii la yidhahdo soo kifaaya maaha shimbir duula ma jiro hadda shimbir maba duuli kara ilaa garbihiisa inuu ku duulamaye markaasaa ta'kiid waxaa looga dhigay walaa taa'irin yatiiru bijanaaxayhi labadiisa garbood ku duulaayo ma jiro laba garbood la-aanteed maba ku duuleenba sidaasoo kaleeto baa leeyahy yaquuluuna biafwaahihim baa la odhan yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahihim afafyaalkooda bay wax ka odhanayaan afka mooye wax kaleetaa lagu hadlaa hadalka afka unbuu ka yimaadaa waa min baabi ta'kiida la yidhaha arrinkaas un baa la adkaynaya oo la xoojinay weeyaan fawaylun halaag liladiina kuwiiba u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabkii tawraadaha qoraya markay taxriifinayaan biaydiihim gacmahooda ku qorayay yacni gacantooda bay ku taxriifinayaan maxaa yeelay waxna way ku siyaadinayaan waxna way ka goynayaan oo waa ka nusqaaminayaan weeyaan sidaasay samaynayaan uma markay kitaabkii gacanta ku qoraanoo waxay baatilkii rabeen gashtaan wixii markaa ka hor imaanayana ay ka jaraan yaquuluuna waxay odhanayaan haadaa midkan kitaabkii ilahay kitaabkii bay farta ku fiiqayaan oy taxriifiyeen haadaa midkani min cindi illaahi alla agtiisuu ka yimid alla agtiisa ayuu ka ahaaday wey waa kitaabkii tawraad oo alle xaggii ka yimid wey waa taxriifkoodii iyo tabdiilkoodii weeyaan maxay sidaa u odhanayaan liyashtaruu inay gataan bihi shayga muxarafka ah oy taxriifiyeen inay ku ku iibsadaan ay kula soo wareegaan amanan qaliila xoolo yar inay kula soo wareegaan ayay doonayaan darteed sidaa u yeelayaan inay arrintaas sameeyaan yani ishtiraha hadda waxaa loo jeeda bimacna istibdaal wa inay kusoo bedel qaataan baa loo jeedaa oo ay soo wareegsadaan amanan qaliilan xoolo yar inay soo wareejistaan bale marka ilahay wuxuu ku tilmaamay amankii ay la soo wareegayeen waxaa lagu sifeeyey bilqilla yaraan ayaa lagu tilmaamay waa wax yar wey maxaa yeelay sababta loogu tilmaamayo likawnihi faaniyan laa sawaaba fiihi waa shay horta tegaya w xoole adduunyadooda haddii la siiyo waa shay tegaya marka labaad aan wax laga sawaabinayaahi jirin sidaas weeyaan walidaalika xasanu basri oo kale markii la weydiiye o la yidhi maa macnaa amanan qaliila amanan qaliilan maxaa loo jeedaa wuxuu yidhi addunyaa bixadaafiiriha adduunka oo idil dhammaanteed ayaa la yidhahdaa aman qaliila maxaa yeelay adduunkooda markii lagu siiyo muddo yar wey waxay aad joogayso adduunkan aad xoolahaana haysanayso waad ka tegi aakharo oo cumrigaada weliga aad jirayso markii loo fiiriyo oo ama wanaag aad ku noolaana ama xumi aad ku noolaanayso dhib aad ku noolaanayso waa taman wax yaro qaliila weeye adduunkaa dhan waa shay zaa'iloo tegaya weeyaan marka sidaasuu dhihi jiray addunya bixadaafiiriha baa tamanka qaliilka loo jeedaa ayuu odhan jiray weeyaan fa waylun halaag ayaa lahum kuwii usugnaaday halaag ayaa usugnaaday mimaa katabat wixii ay qortay sababteeda aydiihim gacmahooda ay qortay sababteeda ayuu halaagan ugu sugnaaday oo taxriifkii ah aayaadkii xaqiyo baatil laga dhigo baatilkiyo xaq laga dhigo maarata xalaashiyo la xaaraantimeeyo xaaraamkiyo la xalaaleeyo iyo wixii la mid ah yani kaas gacmahooda sababteeda gacmahooda waxay qortay sababteeda ayuu halaagaasi ugu sugnaaday weeyaan waa shay burtaanay qoreen kadib bay qoreen baatil iyo iftira bay qoreen waa sidaas weeyaan wa waylun halaag baa lahum ayaga u sugnaaday mimaa yaksibuuna wixii ay kasbadeen ay sababteeda ayuu halaag ugu sugnaaday weeyaan mar kale mar saddexaad wey wa waylun lahum mimaa yaksibuun waxay kasbadeen maxaa loo jeedaa yani mimaa akaluu bihi min asuxti taxriifkaas wixii ay ku cuneen oo xaaraamta ah sababteeda ayuu haddana yani halaagi ugu sugnaaday weeyaan marka lafdulweyl saddex jeeraa lasoo celceliyey fawaylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim fawaylu lahum mima katabat aydiihim wawaylu lahum mima yaksibuun saddex jeer baa lasoo celceliyey sababta loo soo celcelinayana waxay leeyihiin waa takliidan calayhim wa tacdiiman lificlihim wa hakkan liasraarihim waxaa loo jeeda loo soo celcelinayaa arrinkaas oo maaragtay lagu xoojinayo lagu adkaynayo yacni ficilka ay sameeyeen xumidiisa weyninkeeda iyo waxyaalihii sirtoodii ay casiraysanayeen oy qarsanayeen oo maaragtay bannaanka lasoo dhigo oo maaragtay la jeexo sidaasaa loo jeedaa weeyaan arrinta marka weylka intaasoo jeera loogu soo celini wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda wa qaaluu waxay yidhaahdeen yani umniyaadkoodii ilaa amaaniyadii ilaahay uu noo sheegay ayaa haddana loo fasiraya wa qaaluu waxay yidhahdeen yuhuudii lan tamasana annaaru naarna taaban mayso nama taabanayso ilaa ayaaman maalmo mooye maalmahaasoo macduudatan kuwa la tiriyey ah maalmo la tirshay oo kow iyo laba iyo saddex la yidhi mooye naar ilaahay cadaabkiisa namaba taabanayaba marka alayaam almacduuda sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo wuxuu leeyahay waa alayaam allatii cabadu lcijla fiiha maalmihii ay dibiga caabudeen oo afartankii maalmood ah afartankii maalmood oo dibiga ay caabudayeen afartankaasoo shirki la nimid mooye si kale cadaab ilahay noo taaban maayo afartankaa maalmood un baana la cadaabi kadibna waana laka soo saarayaa bay leeyihin saasay odhanayaan lan tamasana annaaru naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooye maalmahaasoo macduuda macduudatan kuwa la tiriyey ah hadalkaas bay yidhahdeen waa amaaniyi waay waa ididiilo been ah weeyaan allah subxaanau watacaala isagoo hadalkaan radinaya wuxuu yidhi qul waxaad ku tidhahdeen nebi maxamedow hadalkaa dadka odhanayo naarna taaban mayso ilaa maalmaha tirsan mooye odhanayo waxaad ku tidhaahdaa attakhadtum aattakadtum miyaad samaysateen cinda allahi alla agtii cahdan ballan miyaad ka samaysateen marka hadalka odhanaysaan ma allah baa ballan ka samaysateenoo hore idinkugu ballan qaaday inaana naar la aysan idin taaban ilaa maalmahaasi mooye ballantaa miyaa haysataan oo kolkaa falan yuklifa allahu alla uusan ka baxaynin cahdahu ballantiisii oonan ka baxaynin ballantii rabbi ka bixi maayo oo galay ila ilaahay subxaana watacaala ballan oo gala kama baxo in allaha laa yukhlifu lmiicaad ballankuu rabbi galo kama baxo allah subxaana watacaala marka rabbi miyaa ballan idiin qaaday ballantaas baad marka yani uusan rabbi idinkaga baxaynin miyaad haysataan weeyaan marka hadalkaas leedihiin ma ballanqaad ilahay agtii baad ka haysataan am taquluuna cala allahi maa laa taclamuun marka ballanqaad ma haystaan ma jiro wax ballanqaadoo rabbi yidhi afartankaa maalmood unbaa mooye mar kale laydin cadaabi maayo ballan ahi ma jirto am taquluuna amtaan waa midda ay mufasiriintu yidhaahdaan ama culummada maaragtay luqawiyiinta ay yidhaahdaan waa bimacnaa bal midda la yidhaahdo w waxaa la yidhaha am almunqatica la yidhahdaa oo bimacnaa bal waay yani am taquluuna bal ataquluuna ma waxaad odhanaysaan ama bal taquluuna waxaad leedihiin cala allahi allabaad waxaad ku leedihiin maa laa taclamuuna waxaydnan ogeyn waxaydnan idinku cilmi ulahayn baad rabbi ku leedihiin marka shaygiina cilmi uma lihidiin wey cilmi uma lihidiin waxaadnan cilmi ulahayn ayaad sheeganaysaan ood maaragtay kadib iyo iftira ah ayaad la imaanaysaan marka waa amaanida baatilka yuhuudda weligood sidaasay dhihi jireen yuhuudda iyo nasaaradu sidaa maaragtay hadday uleeyihiin lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduuda qur-aanka waa ku badan tahay aayado badan oo ilahay ku sheegayo وqاlt اليhوud والنصاaرى maxay yidhahdeen naxnu abnاء الlahi وaحibaaؤh waxaan nahay dadkii alla inamadiisii iyo kuwuu jeclaa ayaanu nahay bay leeyihin marka sidee allah awlaadiisii iyo maarata dadkuu jeclaa ugu cadaabaya bay leeyihin allah bay awlaad u nisbaynayaan tacaalى اllahu can dalika culuwa kabiira waxay odhan jireen oo ka mid ahaa yani waxay dhihi jireen lana daar اlآkhiraةu cinda اllahi khaalisa min duni الnaas annagaa daarta aakharaba jannadii annagaa iska leh cid kaloo nala leh ma jirta bay dhihi jireen sida allah uu ku radin doono qul in kaanat lakum daaru laakhiratu cinda allahi khaalisata min duuni nnaas fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiina baa lagu odhanaya haddaa idinka leedihiin keligiin bal haddee qof janno ilaahay inuu leeyahay og adduunka inuu iska joogjoogo maahane inaad dhimataan tamaniya si jannadaa u gashaan yani ma tamanin karaan marka waatan aayadda akhirka lagu radinayo waxaa ka mid a umniyadooda ay dhihi jireen yani maaragtay lan ydkula ljannata ila man kana huudan aw nasaara yani mujeeda lan yadkula ljannata ila man kana huudan aw nasaara markaasuu rabbi yidhi tilka amaaniyuhum waa didiinooyinkoodii bay kamid tahay baa waxay odhan jireen naxnu shacbu llahi almukhtaar shacabkii alla uu lahaayo doortay ayaanu nahay hadaladaas iyo wixii lamid ah ayay la mid tahay lan tamasana naaru ila ayaaman macduuda allahna wuu radiyey cahdi ilaahay agtii ay la leeyihiinna lama arko waxa ay sheegayaanna waa alla waxay ku been abuuranayaane waxay xaqiiqo u haystaan ma laha balaa iska daa in ay yani maaragtay naar aysan taabanine naar inaysan taabanin iska daaye tamassakum naaru tamasu tamassakum naaru naar baa idin taaban ayuu rabbi subxaana watacaala leeyahay marka yani balaada waxaa la yidhahdaa balaa lafdiga la yidhahdo waa isbaatun bacda nafyi baa la yidhahdaa yani nafyi markii lasoo sheego oo maaragtay ay yidhahdeen lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda oo diidada ah baa isbaat laga daba keena bala inaysan idin taaban iska daaye waa idin taaban sidaasoo kale baa la yidhahdaa marka balaadu bimacnaa nacam oo kale bay la mid tahay yani sidaasaa la yidhahda nacam oo kale mansiladeedaa la dhigaa laakiin ayada iyo nacam waxay ku kala bedelan yihiin yani balaada waxay dhacdaa fii jawaabi nafyi bay dhacdaa balaada marka la yidhaahdo nafyi jawaabtiisay dhacdaa oo isbaat ah sugitaan ah weeyaan amaa nacamta bacda waxay dhacdaa jawaabu aliijaaba la yidhahdaa fii jawaabi aliijaab shayga muujabka ahe aan manfiga ahayn oo diidada ahayn gadaashiisay dhacdaa farqigaas yarkaa unbay kala leeyihiin balaa inaan naar idin taaban iska daaye waa la idin naari oo naarta waa idin taaban weeyaan man kasaba sayi'atan man axadkii qofkii ama dadkii kasaba kasbado sayi'atan xumi kasbado oo khatii'an la yimaado gaf la yimaado xumaan sayi'an la yimid wa axaatat ay hareeraysay bihi axadkaasi khatii'atuhu gafafyaalkiisii ay hareeyeen khatii'adiisa gafkiisii ah ay haraysay ay hareeraysay oo dhinacyada ka martay meel walba ay ka jirsatay dadka noocaas oo sayi'ada la yimid gafkoodiina uu hareereeyo dhinac walba ka maray faulaa'ika dadkaasi asxaabu naari naarta ahalkeedii wey asxaabteedii wey kuwii gelaya weeyaan hum ayaguna khaaliduuna kuwa waarayo wey fiiha naarta dhexdeeda kuwa ku waarayo weeyaan marka yani ma jirto maaragtay yani umniyadan oo shacbullahi almukhtaaraan nahay iyo naxnu abnaa'u llahi wa axibaa'uhu iyo lan tamasana annaaru iyo lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan waa umniya baana leeyahay xaqiiqada waxa weeye man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khati'atu qofka xumi sameeyo oo gafkiisa ou hareereeyo dadkaas inay ahlu naar yihiin oo naar gelayaan idinkana gaf baad la timaadeen sayi'a baad samayseen gafafkiinana waa idin hareereeyeen marka ahlu naar baad tihiin saas oo kale weeyaan saasaa loo jeedaa marka wa axaatat bihi khati'atu yani waxaa loo jeedaa sida xasan albasri uu ku fasirayo axaata bihi shirkuhu buu leeyahay shirkigiisa uu hareereeyey sida abu hurayra oo kale uu ku fasiraya abu waa'il iyo cataa iyo rag badan ay ku fasirayaan waxay culamada qaar kale ku fasiraan yani wa axaatat bihi khati'atuhuda waxay leeyihiin alladii yamuutu calaa khataayaahu qabla an yatuub qofka yani jafafkiisii asagoon ka tooba keenin dunuubtii ou galaa asagoon ka tooba keenin dhintaa kaasaa la yidhahdaa axaatat bihi khati'atuhu saasoo kale jafkiisii la hareereeyey ayaa la odhanaya weeyaan waxay kale culammadu yidhaahdaan wa axaatat bihi khati'atuhu khati'adaas waxay ku fasirayaan alkabiiratu almuujibatu liahliha annaar dembiga kabiirada ah oo qofka saaxibkeedao la yimaada dembiga kabiirada naar u waajibinayso taasaa loo jeedaa bay leeyihin aqwaashaas markuu ibnu kathiir raximah llahu fii tafsiirihi uu kusoo uruuriyo ayuu wuxuu leeyahay wakulu hadihi alaqwaali mutaqaaribatun fi lmacnaa buu odhanaya wallahu aclam macaanidaas oo dhan hadda culammada ay ku fasireen waa macaani isku dhow dhow oo macnaheedu isku dhow yahay weeyaan waa macaani isku wada dhow weeye sidaasuu ku fasiraya weya fa ulaa'ika dadkaasi marka manta oo man kasabada lafdiga ayay mufrad ka tahay laakiin macnaha waa ka jamca wey man kasaba dadkiisa la yimaado oo kasbado sayi'atan xumi wa axaatat ay hareeraysay bihi qofkaasi khati'atuhu gafafyaalkiis gafafyaalkiisuna ay hareeyeen gafafkooda ay hareeyeen faulaa'ika ay hareereeyeen fa ulaa'ika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabteedii wey ahalkeedii wey hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya wey fiiha naarta dhexdeeda ku waara waaladiina aamanuu dadka iimaan mu'miniinta ah oo alla rumeeyo rasuulkiisa rumeeyo wacamiluu camal falay alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wan wanaagsanna camal falay oo camalka wanaagsan la yimid dadkaasi aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat iimaan keliya kuma kaaftoomin markay iimaankii la yimaadeen bay haddana camalkii saalixa ku dareen fa ulaa'ika kuwaana asxaabu ljannati jannada asxaabteedii wey ahalkeedii wey hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya wey fiiha jannada dhexdeeda ku waaran marka meesha maxaa ka soo baxday umniye iyo ammaane inaysan soconaynin soo ma wuxuu qofku ku halaagsamo waa sayi'adiisii naar buu ku gelaya wuxuu ku badbaado janno ku mutaysanayana waa aliimaanu waalcamalu asaalix labadaas markuu la yimaado buu ku badbaadaa wailaa wixii intaa ka soo haray isagoon qofkii iimaan iyo camal saalixa la imaanin hadduu yidhaahdo ahlu jannaa nahay waa umniye weeye waana midda allah uu radiyey fii suurati nisa uu ku leeyahay laysa biamaaniyikum ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا حقيقة واسلاس ويا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أيضا الله سبحانه وتعالى وحنه وشريا رأي بني إسرائيل أهدي يبلن إنه كقاضي بلن إنه كقاضي loogana qaaday waxyaalaha soo socdo inay alla keliya caabudaan waalidka axsaan u sameeyaan iyo wanaag u sameeyaan qaraabada ay xiriiriyaan agoonta ay ixsaan iyo wanaag u sameeyaan masaakiinta ay u kaalmeeyaan dadka inay hadal wanaagsan ku yidhaahdaan salaadoodii inay oogaan zakadooda xoolahoodii wax ka dhiibaan arrimahaasoo dhan ba cahdi iyo ballan lagula galay laakiin ballankii ma fuliyeen ma aynan fulinina way ka baxeen in yar baa fulisay buu allah leeyahay subxaana wa tacaala waid wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id wakti xusuusta akhadnaa aan qaadnay ama nebigaaba lala hadlayaa kadib waid wadkur xus nabi maxamedow ka sheekee id wakti ka sheekee akhadnaa aan qaadnay miithaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil cahdigoodii iyo ballantoodii aan qaadnay ballan aan ka qaadnay maaragtay bal waktigaas ka sheekee baa la leeyahay hadda miithaaqa in badana soo marnay macnihiisu waxaa la yidhaahdaa alcahdu almu'akadu bilyamiini yacni waxaa la yidhaahdaa miithaaqa waa ballanka dhaarta lagu adkeeyo ballan la adkeeyey oo dhaar lagu adkeeyey baa laga qaaday weeyaan muxuu ahaa ballankaasi laa tacbuduuna caabudi maysaan ma caabudaysaan ila ila allaha allah mooye axad kale ma caabudaysaan marka laa tacbuduuna ila allah waxaa la yidhaahdaa waa khabar oo bimacna nahyi ah weeyaan laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allah bimacnaa laa tacbuduu ila allah wey oo bimacna nahyi wey diiddo wey waa waa loo diidaya ha caabudin ha caabudinina allah mooye axad kaleete ha caabudinina baa la odhanaya laa tacbuduuna ay laa tacbuduu ha caabudinina ila allaha allah mooye axad kale ha caabudina cibaadadaas oo cibaadat llahi waxdahu laa shariika lahu inaanan waxba lala wadaajinin allah ayuu maaragtay cahdigaasa reer bani israiil rabbi ka qaaday cahdigaasna waa allah ummadaho idil buu ka qaaday ummad kastoo rasuul loo soo diro ballantaasaa laga qaadayo loola imaanaya rusushooda ula imaan jirtay sida allahba qur-aanka noogu sheego yani fi suurati في سورة, في سورة النحل وحرب إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول كست كل جيد ومت كست كل جيد رسول بان كسو سارنا مركاسا رسول كلا صادرنا أن اعبدوا الله ألا عابدا واجتنبوا الطاغوت طاغوت نوحا إلى كل ما عبد من دون الله وحل وحيك إلهي كسو حرول عابده أي طاغوت لي هذا كفو هذا مارت أولي أولي إيمان جريد waxa weeye fi suurati fi suurati alambiya ayuu allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay wamaa arsalna min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha ilaa ana facbuduun rasuul kasta waxaa loo waxyoon jiray laa ilaha ilaa ana aniga mooye macbuud kale ood leedihiin oo cibaado aad u gudbin kartaan lama arko aniga un keliya caabuda baa lala imaan jiray marka cibaadadaasi waa xaqa allah subxaana watacaala addoommadiisa oo ku leeyahay weeyaan wujada xaqa allah addoommada uu ku leeyahay waa inay rabbi subxaana watacaala caabudaan taas weeyaan sida nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaadi bni jabal aad garanaysaan markuu yidhi kuntu radiifa nabiyi sala allahu calayh wasalam nabigaan daabad la saarnaa markaasuu wuxuu ku yidhi yaa mucaadu atadri maa xaqu llahi cala alcibaad ma taqaanaa mucaadow xaqa allah oo addoommadiisa ku leeyahay wamaa xaqu lcibaadi cala allah addoommadaasa xaqay alla ku leeyihiin ma garanaysaa markaasaa ilu qultu allah warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisaa garanayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi xaqu llahi cala alcibaadi xaqa uu alla leeyahay addoommadiisa uu ku leeyahay waa maxay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya inay asaga keliya caabudaan shirkina aynan u samaynin shirki waxaa la yidhahda waa wadaagsi wixii rabbi uu khalqiga kala goolin noqday oo lala wadaajiyey makhluuqaadkiisa hadday baryadii tahay hadday sujuuddii tahay hadday tala saarashadii tahay hadday cabsidii tahay hadday tawakulkii tahay hadday xataa gawraca tahay gawraca waa cibaado wey ilahay basa wax loo gowraca allah keliya wax loo gowraca waxaasoo idilaa soo wada gelaya weya cibaadadaas allah keliya in loo daayo ayaa la rabaa weya marka cibaadadaas qofka uu xaqii ilaahay kulahaa guto xaqa ilaahay oo isa saaray oo addoonkiisa uu isku saarayna muxuu noqoni wamaa xaqu lcibaadi cala allah waxa weye waxaqu lcibaadi cala allahi waxa weye waxaq lcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shaya xaqow rabbi marka addoommadiisa isku dul saaray waxa weeye cidda aanan shariik u samaynin shirki u samaynin iyo wadaajin inuusan marna cadaabin xaqaasuu rabbi isi saaray subxaana wa tacaala marka arrintaas ayaa reer bani israa'iil laga qaaday sida ummadaha kale oo dhanba looga qaaday ballantaasi weeyaan wabilwaalidayni ixsaana wabilwaalidayni ay waaxsinuu u ixsaan sameeya ayaa ballan looga qaaday bilwaalidayni labadii waalid aabbihii iyo hooyadii ixsaanan wanaag u sameeya yacni wanaag labada waalidoo ku dhashay wanaag u samee wanaagga maxaa loo jeedaa mucaasharada wanaagsan oo macruufka a kula dhaqanto dhaqan fiican oo waalidka a kula dhaqanto tawaaduc oo maaragtay ayaga a u tawaaducdo amarkooda yani waxaa ujeeda dad u naxariiso khafduljanaxa u samayso amarkay ku faraanood fuliso wanaag waxa u tari kartoo dhan yani wax la xisaabin kara ma leh weya waa taas weya walidaalika waxaad arkaysaa yani xaqa waalidka uu leeyahay siduu u wen yahay xaqullahi baa lala xidhiiriyey cibaadatullahi baa lala xidhiiriyey soo ma jeeda laa tacbuduuna ila allah maxaa lagu xijiyey wabilwaalidayni ixsaana ixsaanka labada waalidaa lagu xijiyey marka wax sahlan maaha qur-aankana in badan aad arkaysaa sidaasaa laisku raaciyaa sidaasaa laisku raaciyaa maalan في سورة النساء وكان ونرك دون إن شاء الله تعالى الله أرنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا وحجي وبالوالدين إحسان ودرجة اللي بعده يعني الدرجة لا سال الله عبادي سال وحجي وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء مركو ربك ورما يحوليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا yani waa ujeedaa labadii waalida ixsaankoodii la raaciyey haddana wanaagu samayntoodii baa la raaciyey allah fii suurati luqmaan wuxuu leeyahay an ishkur lii waliwaalidayka ilaya lmasiir aniga igu shukri labadaada waalidna ku shukri marka waxaa la rabaa waalidka ixsaan weyn in loo sameeyo ima yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma ufin walaa tanharhuma uf macnaheeda waxay dhahaan carabta shayga ay ka xanaaqaan ay bajarka ku sameeyaan ay markay xanaaqaan inta gacmaha isku qabtaanay uf bay dhahan saasay leeyihin yani uftaan oo waa qurmaysaan anaga u nuqaano oo kale way ka duwan tahay waa xanaaqsanayay gacan saas oo kale wey marka xataa kelimadaas ha dhihinina ha odhanina waalidkiin wey marka waxaa la rabaa ixsaan weyn in loo sameeyo waalidka loo ixsaan falo ayaana laka raba haddaan muslimiin nahayna sida reer banu israa'iil cahdiga looga qaaday ayaa annagana sidoo kale nalaka raba inaan waalidka u samayno maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixaynka ku jiro bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan xadiid cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu wuxuu leeyahay qultu yaa rasuula allah ayu lcamali afdal nabigan waxaan weydiiyey camal kee oo keebaa ugu wanaag ugu fadli badan markaasuu yidhi asalaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeedii la tukado oo aan dib loo dhigin markaasaa yidhi uma ayin camalka ku xigaahi waa sidee kee wey markaasuu yidhi biru lwaalidayn biru lwaalidayn labada waalid oo ixsaan loo sameeyo samafal loo sameeyo loo wanaag ixsaan loo sameeyo weeyaan markaasaa inuu yidhi haddana uma ayu markaasuu yidhi aljihaadu fi sabiili illah aljihaadu fi sabiili illah biru lwaalidayn uu nabiga ka hormariyey calayhi salaatu wasalaam waa ujeedaan jihaad fi sabiili illahina arrin aad iyo aad u weyn wey oo shareecada islaamka manzilo weyn ku leh wey markaas haddana waxaa laga looga hormariyey biru lwaalidaynkii weeyaan marka ballankaas wabilwaalidayni waaxsinuu bilwaalidayni labadii waalid wanaag u sameeya ixsaanan ixsaan u sameeya wanaag u sameeya ayaan cahdigaasaan ka qaadnay wadilqurbaa qaraabada dadka u saaxiibka ahna wanaag u sameeya ixsaan u sameeya wey waaxsinuu dalqurbaa oo kale wey bidilqurbaa oo kaleeto weya dadka qaraabadana waa la rabaa inaad xiriiriso qaraabada yani ixsaanka loo samaynayo waxa weeye waa silat silatu raximaa la yidhahda silatuhum xiriirintooda aada xiriiriso waxa aad awoodi karto oy maarata u baahan yihiin oo maarata u samayso arrimahaas oo dhan baa lagaa rabaa waaati da lqurbaa xaqahu ilahay saasuu ku leeyahay waaati da lqurba qaraabada midka u saaxiibkaa waxaad siisaa xaqahu xaquu kugu leeyahay sii laanna adoo ku fiirinaya ahal kuu yahay dad kale ma milicsanayo adiga baa wax ilaahay ku siiyey ixsaan u sameeyo silat raxim silat lqaraaba inaad samaysid baa lagaa rabaa taasna allah waxa weeye waa cahdiga reer bani israa'iil oo ka qaada weeye alqurba waa masdara la yidhahda sida alrujca iyo alcuqba oo kale ayuu la mid yahay alqaraabatu baa loo jeedaa weeyaan walyataama agoontiina ixsaan u sameey ayaa ballan looga qaaday reer bani israa'iil yatiimka waxaa la yidhahdaa ilmaha yarkaahoo aabbihii ilaahay oofsado ayaa la yidhahdaa alyatiim waxaa la yidhahdaa asigaar aladiina laa kaasiba lahum min alaabaa'i cid u soo shaqaynaysaa aynan jiro u kasbayso oo aabbaha ah walidaalika yatiim waxaa la yidhaahdaa qofka aabbaha waayaa yatiim la yidhaahdaa hooye hadduu waayo yatiim lama yidhaahdo hooyada haddii ilaahay oobsado yatiim lama yidhaahdo walidaalika yani ibnu katiir oo kale markuu arrintaas soo qaaday wuxuu leeyahy qaala ahlu luga dadka ahlu lugaha waxay yidhahdaan alyatiimu alyatiimu fi bani aadama min alaabaai wa min albahaa'imi yani wuxuu leey min alum yani dadka bani aadamka yatiim waxaa la yidhahdaa kuwa aabbahood waayo xagga aabbaha ayaa yatiim la yidhahda laakiin xoolaha bahaaimta xoolaha yatiim waxaa la tii hooyadii waay laanna aabbo ukaasiba oo u shaqaynaya ma jirte xoolaha habartood yani maarata dhashay baa u kaalmayso oo wadato laakiin bani aadamku uu ka duwan yahay aabbaha kaasibkii ah weeyaan oo wax u kasbo sidaa darteed ilmaha mar haddii aabbuhu ka dhinto yatiim ayaa la yidhaahdaa hooyo hadday ka dhimato yatiim lama yidhahdo walidaalika soomaalida sidaas isticmaashaa agoon bay dhahan laakiin haddii hooyo ka dhimato agoon lama yidhahda rajay baa la yidhahdaa rajay bay u yaqaan saasay yidhahdaan waa asluubka carabta oo kaleetba isticmaalaan weeyaan marka yatiimkaas waxaa la rabaa xaq buu ku leeyahay inuu qofka u kaalmeeyo baa la rabaa alyatiimu yani man faqada abaahu bay dhahaan aabihii kii waaye yatiim la yidhaahdaa marka inaad qofka muslimka u kaalmeeyo ayaa la rabaa oo loo naxariisto maxaa yeelay nebigu wuxuu ku tilmaamay ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati kahatayn buu labadaa faroodoo kale ayuu sidaa yidhi xoogaa buu kala dhaqaajiyey aniga iyo qofka yatiimka u kaalmeeya agoonka labadaa farood ayaan kahatayni fi ljanna jannada ilahay sidaasaan ku nahay buu yidhi marka yatiimka yani manzilo weyn uu ku leeyahay maadaama aabbihii u shaqaynaya ilaahay oobsaday mujtamaca muslimka inay u kaalmeeyaan ayaa la rabaa weyan wlmasaakiini masaakiintana ayagana maaragtay ixsaankoodii baa ballan looga qaaday reer bani israa'iil weeyaan masaakiintana waxaa weeye dadka aanan waxa naftooda iyo ahalkooda ku nafaqeeyaan aanan heli karaynin ayaa maskiin la yidhaahdaa weeyaan waquluu linnaasi xusna waquluu waxaan nidhi reer bani israiil waxaan ku nidhi yani waxaan ku nidhi yani waxaan ballan uga qaadnay waquluu iraahda oo dhaha linnaasi dadki waxaad ku tidhaahdaan xusnan wanaag ku dhaha ayaa ballan uga qaadna weeyaan waquluu linnaasi xusna yani saasaa loo jeedaa ballan baan waxaan uga qaadnay inay dadka wanaag ku yidhaahdaan ay quluu linnaasi qawlan xasanan hadal wanaagsan ku dhaha sidaasaa lagu yidhi marka alqawlu lxusnu xasan lbasri markuu fasirayo wuxuu ku fasiray ta'muru bilmacruufi watanhaa cani lmunkari wataxlumu watacfu watasfaxu sidaasuu ku fasiraya weyan yani waxa weeye macruufka dadka inaad macruufka shayga wanaagsan aad farto wa qulu linnaasi xusnan ay noqonaysa munkarka inaad ka reebto wa qulu linnaasi xusnan bay noqoni inaad markay xumaan kugu sameeyaan dulqaad aa u samayso xilmi aad la timaado inaad iska cafiso inaad ka jeesato waxaasoo idil bay kulminaysaa weeyaan waquluu linnaasi xusna ayaan ballan uga qaadnay dadka waxaad ku tidhaahdaan xusnan wanaag ku dhaha wanaag ku idhaahda marka alxusnu waxay culammada ku tacriifiyaan kullu khuluqin xasanin radiyahu llah dabeecad kasta oo wanaagsan oo ilaahay raadi ka yahay xusni buu soo gelaya wanaag buu soo gelaya dabci kasta oo wanaagsan oo rabbi subxaana watacala oo raadi ka yahay ayaa la odhanay waquluu linnaasi xusna yani xusnan in la akriyo waa qira'atu ljumhuur wey ama xamdi iyo kisaa'i ayagu waxay akhriyaan waquluu linnaasi xasanan ayay akrinayaan xasanan ayay akhriyaan qiraa'adaasna waa qira'a mutawaatira oo xamdi iyo kisaa'i akrinaya waquluu linnaasi xasanan yani xasanan iyo xusnana waa isku mid weeyaan wanaag dhaha un baa loo jeedaa weeyaan waaqiimu salaata yani waaqiimuu ooga asalaata salaadii salaadii ooga haddaad reer bani israa'iil tihiin ayaa ballan looga qaaday salaadii tukan jireen baa laleeyahay sidii ilahay idinku idinku amray ula imaada wa aatu zakaata zakadiina guta oo xoolihiina wax ka dhiiba mujtamacii muslimkaa waxtara mujtamacii waxtara weeye intaas ayaa ballan looga qaaday cahdi oo miisaaq ah ayuu rabbi la galay oo reer bani israa'iil sami kula galay ma fuliyeen ballantii markaasuu rabbi wuxuu leeyahay uma tawallaytum ilaa qaliila minkum waantum mucriduun uma intaa dabadeed yani hadalka fiiri yani haybuu ku socday hadal haaibuu ku socday maaragtay wabilwaalidayni ixsaana waquluu linnaasi xusna waaqiimu salaata waatu zakaata markaasa aliltifaat baa la yidhahdaa yani min alghaybati ila alkhitaab khitaab baa loo soo jeestay marka ayagaa lala hadlaya uma intaa dabadeed cahdigaa iyo ballantaa laydinka qaaday dabadeed tawallaytum haddaad reer bani israa'iil tihiin waad jeesateen ilaa qaliilan in yar oo minkum idinka idinka mida mooye wa antum walxaalu antum idinkana mucriduuna kuwa jeesanaya aad tihiin yani kuwa jeestay aad tihiin baa laleeyahy marka altawalli wاlcraab labadaba waa isku macno macno keliya weeyaan altawalli uma tawallaytum haddaad tidhaahdo wa antum mucriduun waa isku macno weya alcraadu wاtawalli labadaba waa hal macnay gudanayaan weeyaan أنكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أيضا إي آية كدن بيسا وحو رب سبحانه وتعالى نوغو ورمى يا بلن كله قريب من إسرائيل الله هري وقع هذا كتاب كودا وحي أهيد إنينا قاركود قارك كله usan dhiiggiisa daadinin usan dilin guryahan aad inta dagaalamaan aynan ka saarin ayaa ballantaasaa laga qaaday reer bani israa'iil khaasatan yuhuudda inaynan dagaalamin dhexdooda qaarkoodna qaarka kale guryihii aynan ka saarin guryahoodii iyo alaabtoodii xoolahoodaba aysan maaragtay beleliqaysanin oo dhib aysan gaarsiinin ayaa maaragtay ballan looga qaaday ballankii marka aayaddaas hore inuu ballan rabbi ka qaaday oy qireen oy ogolaadeen oo noo sheegay ba aayadda dambena inay ballankii ka baxeen ayuu rabbi noo sheegaya subxaana watacaala ballantii inay ka baxeen baa naloo sheegay sababtuna waxa weeye waxaa la yidhaahdaa yani waxay mufasiriintu yidhaahdaan madiina ayaa waxaa deganaa aws iyo khasraj labada ninoo labada qabiiloo carabta ka mid ah yaa madiino deganaa waxaa la deganaa saddex qabiilo oo min yuhuudda qabaa'ilkeeda ka mid ah ayaa la deganaa yacni saddexdaa qabiilo waxa weeyaan yacni nimanka la yidhaahdo qabiilada la yidhahdo banu nadiir iyo maaragtay bani qaynuqaac iyo bani qurayda saddexdaas saddexdaa qabiil baa madiine owsi khasraj la deganaa owsi khasraj marka dagaal aad u dheer baa ka dhexeeyey way dagaalami jireen carabta islayn jirtay ayagoo islaynaya marka yuhuuddii marka madiine la deganay laba qabiiloo ka mid a oo masalan yani bani nadiir iyo bani qaynuqaac labada la yidhaahdaa waxay xaliif la ahaayeen oo heshiis la ahaayeen qabiilada khasraj la yidhahday heshiis la ahaayeen oo dagaalka isla galaan oo diyada isla bixiyaan way ka tirsan yihiin bani quraydana aws bay ka tirsanaan jirtay qabiiladan aws la yidhahdo bay ka tirsanayd oo xaliif la ahayd oo heshiis la ahaayeen marka aws iyo khasraj markay diriraan labadan oo khasraj la heshiiska xaliifka la-ah iyo midaan maaragtay aws heshiiska la-ah dagaalka way soo geli jireen yuhuudda labada dhinacba dagaalka wax ka geli jireen markii la diriro waa laisdilayaa yuhuuddii marka yuhuudigii yuhuudkii kaleu dilayaa leanna waa iska soo horjeedaan waana laga reebay kitaabkoodii mamnuuc buu ku ahaa inay dilaan midda labaad waa la isqafaalanayaa oo qoladii laga adkaado waa la qafaashaa marka way way isqafaashaan yuhuudkiibaa yuhuud kala qafaalanaya saasay samayn jireen guryihiiba iska saareen oo maaragtay qoloba qolada kale ka saaraysa leanna qoladaanba qoladaan ila jirtaa saas u dagaalami jireen marka ballankii sidaa ahaa markii dagaalku dhammaado oo maaragtay la kala dego ama la kala adkaado dagaalku uu joogsado yuhuudda marka amarkii hore way ku xadgudbeen oo dagaalkii iyo guryahoo dadka laga saara iyo la isqafaasho way ku xadgudbeen way sameeyeen laakiin waxay samayn jireen markuu dagaalka dhammaado ninka yuhuudka way soo furan jireen qoladan kuwa ay hayso kuwa kale ka soo furan jireen kuwan kuway hayaanna kuwa kale ka furan jireen marka carabta unbaa la addoonsan jiray yuhuudda isma addoonsan jirin marka maadaama kitaabkooda uu ku qornay inaan la is addoonsanin bay isku soo furan jireen marka waa kitaabkii ilaahay oo qaarna la rumeeyey qaarna la beeniyey taasuu marka aayadahaas rabbi subxaana watacaala uu noogu sheegaya waid wakti ka sheekee nabi maxamedow wadkur id wakti ka sheekee akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ama wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id wakti xusuusta oo ka sheekeeya akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballantiina aan qaadnay ballankaas muxuu ahaa laa tasfikuuna daadin maysaan dima'akum dhiigyaashiina ma daadinaysaan dhiiggiina ma daadinaysaan yacni waa tii hadda aan soo sheegnayo waa khabar oo bimacna nahyi ah weeyaan yacni laa tasfiku dima'akum oo kaleeto bay la mid tahay hadaadinina dhiiggiina hadaadinina ayaan ballan uga qaadnay walaa tukhrijuuna saari maysaan anfusakum naftiinna oo walaalihiina loo jeedaa walaalihiina kaleeto muslimiinta idinla ahan yuhuudda idinla ah min diyaarikum guryihiina ka saari maysaan baa ballan looga qaaday bimacnaa laa tukrijuu anfusakum min buymin min diyaarikum wey waa waa waa maaragtay waa khabar bimacna nahyi weeyaan ha ka saarinina guryihii ayaa ballan looga qaaday uma markaan ballanta idinka qaadnay aqrartum waad qirteen oo waad ogolaateen heshiiskaasi iqraar baad la timaadeen weeyaan waad ogolaateen aqrartum waad qirteen yacni ar ballantaas baad qirteen wa antum tashhaduuna yacni idinkoo weliba arkayo wa antum walxaalu antum idinkoo tashhaduuna xaadir ahoo goobjoog oo arkayo indhaha ku hayo ayaad ballantaas u qaadeen ood qirteen weeyaan ballanka sidaasaad u qaadeen idinkoo xaadir aho aan ghaa'ib ahayn baad ballankii qaadeen baa la leeyahay marka yani marka laleeyahay walaa tukrijuuna anfusakum naftiina ha saarinina aayaddan gadaal nooga imaan doontay la mid tahay taqtuluuna anfusakum oo kale maxaa yeelay mu'minka waxaa la yidhaahdaa wa akhulmu'min mu'minka mu'minka kale walaalkiis wey marka waxay la mid tahay walaa talmizuu anfusakum oo kale markuu ilaahay leeyahay naftiina ha ceebaynina adiga naftaada ma ceebaynaysido walaalkaadaad ceebaynaysaa marka walaalkaa ceebayso adoo naftaada ceebeeye oo kalea laga dhigaya walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilinina qur-aanka waad ku arkaysaa yani naftaada adiga ha dilin keliya maaha walaalkaa naftiisa haddaad disho adiga inaad naftaada disho kale la mid tahay lawlaa id samictumuuhu dana almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra yacni markii war aad maqashido walaalkaa muslima war aad ka maqasho mu'miniintii ragga ahaa iyo dumarka ahaa may naftooda khayr umaleeyaan baa laleeyahy yacni walaalahood naftooda may khayr umaleeyaan weeyaan macnaha saasaa loo jeedaa weeyaan uma aqrartum waad qirteen oo arrinkaas waad ogolaateen ballantaas waad qaadeen wa antum walxaalu antum idinkoo tashhaduuna xaadir ahoo qaa'ib aanan ahaynoo maqnayn jooggoojooga ayaad arrintaasi qirteen uma intaa dabadeed antum idinka haaulaai yaa haaulaai kuwanow taqtuluuna waad laynaysaan oo waad dilaysaan anfusakum naftiinni baad dilaysaan ilaan amarka ladinka qaada muxuu ahaa laa tasbikuuna dima'akum sooma ahayn taqtuluuna anfusakum naftiinaad dilaysaano walaalihiinaad laynaysaan weeyaan wa tukhrijuuna waad saaraysaan fariiqan qayb oo minkum idinka idinka midana min diyaarihim guryahoodii baad ka saaraysaan guryahoodii baad ka saaraysaan ina lillahi waina ilahi raajicuun marka uma antum haaulaai antumta waa mubtadaysanaynaa haaulaaidana munaadanimaan ku kordhigaynaa munaadinimaa lagu kordhigi taqtuluunadaas baa khabarkii ridayna khabarka oo mubtadahaas oo damiirkaas ah khabarkiisa halkaasaan dhigayna uma intaa dabadeed antum idinka yuhuudiyey haaulaai yaa haaulaai kuwan yuhuudda ahow taqtuluuna waad dilaysaan anfusakum naftiinaad dilaysaan qaarkiina qaarka kale dilayo weeyaan waad isdilaysaan marka yaa haaulaai in la yidhaahdo oo haaulaa'ida aan munaadaha ku nasbinno ayaa fiican inkastoo yani maaragtay ayada lafteeda khabarka la iska ridi karo oo munaad xarfunidihii waxay leeyihiin yani maaragtay in badan nuxaadu waxay diidaan ismu ishaaraha in laga gooyo xarfunidaha in laga gooyo ayay manciyaan laakiin culammada nuxaada qaar ka badan qaar badan waa ogol yihiin in laga jaro xarfunidaha yaada waa la jari karaa bay leeyihiin xuruufu nidaha dhib ma laha sida haddabao kaleeto antum haaulaai in la yidhaahdo laakiin yaa haaulaai baa u qadaranay leeyihin marka munaadihi halkaasu ku jiraa bay xarfunidihii taas weeyaan taqtuluuna anfusakum naftiinni baad dilaysaan watukhrijuuna waad saaraysaan fariiqan qayb oo minkum idinka idinka mid a min diyaarihim guryahoodii baad ka saaraysaan tadaaharuuna calayhim tadaaharuuna waad iskaalmaysanaysaan calayhim ayaga dushooda walaalihiin ay calaa ikhwaanikum ayaad maaragta iskugu kaalmaynaysaan bilimi wlcudwaani bilismi dembi iyo walcudwaani xadgudub ayaad iskugu kaalmaynaysaan weeyaan marka tadaaharuuna yani qiraa'adaas oo takfiifka ah waa la akriyaa oo tadaaharuuna baa la yidhaahdaa marka tadaaharuuna marka la yidhaahdo asalkeedii tatadaaharuuna ay ahayd halta aa la iska gooyey lidilaalati aluulaa taada horeeta ayaa ku tusinayso sidaasaa loo jaray qiraa'o kaleeto waxaa jirta tadaaharuuna la yidhaahdo tadaaharuuna calayhim bilimaan oo la shido marka taasna waa la akriyaa oo waxa weeyaan ta'dii iyo oo asalku wuxuu ahaa tatadaaharuuna tatadaaharuuna iyadoo ahaa ta'dan iyo da'da maadaama makhaarijta ta'da iyo da'da makhrajkooda isku dhow yahay ayaa la isdhexgeliyo la isku idqaamay tadaaharuuna marka sidaasaa la odhanaya weeyaan macnuhuna waa isku mid weeyaan tadaaharuuna waad kaalmaynaysaan oo mudaaharadii oo maaragtay ahaa bimacnaa almucaawanatu baa loo jeedaa kaalmadii wey waa kaalmo wey almudaahara waxaa loo jeeda almucaawana waxay leeyihiin culammada mushtaqatun min adahri dahri baa laga soo dhambashay bay leeyihiin maxaa yeelay yani dhabarkaa laga soo dhambashay bay leeyihiin maxaa yeelay lianna bacdahum yuqawi bacdan qaarkii qaarka kaleba u adkeeyaa markaasu fa yakunu lahu ka dahri wuxuu ula mid noqonayaa dhabar oo kaleba u noqonaya bani aadamka haddii dhabarka uu ka jabo ma istaagi karo ma taagnaan karo dhabarka wax xoogaada iyo ku dhisan yahay waa lafahaas dhabarka ku jiro ayuu xoogaada ku dhisan yahay taagnaantaada ay tahay weeyaan marka waa kaalmaynaysaan weeyaan calayhim ayagii baad waxaad ugu kaalmaynaysaan yani cadowgoodii baad ugu kaalmaynaysaan bilismi dembi iyo walcudwaani xadgudub wey ismiga waxaa la yidhaahdaa alficlu aladi yastaxiqu calayhi saaxibuhu addama yani maaragtay qofka qofka waxa ficilka uu sameeyo markuu sameeyana uu ku mutaysto in la caayo oo la ceebeeyo ayaa ismiga la yidhaahdaa cudwaankana waxaa la yidhahdaa alifraadu fi اظulmi wاtajaawuzu fiihi dulmiga oo xadgudub lagu sii sameeyo lagu xeel dheeraado weliba lagu sii xadgudbo ayaa cudwaankana la yidhaahdaa weeyaan wain yaatuukum usaara tufaaduuhum wahuwa muxaramun calaykum ikhraajuhum markii horta ay xadgudubkii sameeyeen oo dadkii ay laayeen qaarkood qaarka kala dilay guryihii ay iska saareen cadowgoodii ay iskugu kaalmeeyeen oo iskugu kaalmeeyeen si guryahooda dadka looga saaro loo laayo ayuu rabbi haddana wuxuu leeyahay wain ya'tuukum hadday idin yimaadaan walaalihiin usaaraa ayagoo ah kuwa lasoo qafaashay tufaaduuhum waad furanaysaan markii lasoo qafaasho waad furanaysaan oo arrinkii baad fulinaysaan weeyaan wa huwa walxaalu huwa shaniguba huwadan damiiru shanigaan ka dhigayna arrinkaba iyo xaalkuba uu ahaa muxaramun mid xaaraam ah calaykum dushiina oo xaaraam ku ahaa ikhraajuhum saaristoodii marka horeba guryahooda laga saara ay xaaraam idinka ahayd marka muxaramunta waa khabar muqadamaan ka dhigaynaa ikhraajuhumna mubtada mu'aharaan ka dhigaynaa yacni waxa weeye ayadoo markii horeba inaad guryahooda ka saartaan ay xaaraam idinka ahayd baad markii la qafaasho ayaad soo furanaysaan ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka wain ya'tuukum qusaara yacni maaragtay qira'at ljumhuur usaara baa la akriyaa laakiin xamza keliyaha wuxuu akriyaa wain ya'tuukum asraa buu akriyaa wain ya'tuukum asraa yacni marka asraa iyo usaara labadaba waa jamcu asiirin asiir ayaa asraa iyo usaara labadaba lagu jamciyaa asiirna waxaa la yidhahda qofka lasoo qafaasho ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka sida masalan yacni sakraan oo kaleeto loogu jamciyo sukaara iyo sakra loogu jamciyo oo kaleeta buu u noqonaya wey saasoo kale bay leeyihiin marka wain ya'tuukum hadday idin yimaadaan usaara ama asra iyagoo ah kuwa lasoo qafaashay tufaaduuhum waad furanaysaa oo inta jawaabu shardigeeda tufaaduudaasay noqonaysaa weeyaan tufaaduuhum waad furanaysaa marka yani tufaaduuhum waxaa akriyo xamze iyo kisaa'i iyo naafic baa akrinayaan tufaaduuhumay akriyaan qura'daas maaragtay sidaasay akrinayaan weeyaan inta soo harta qura'dana waxay akriyaan wain ya'tuukum usaara tafduuhum ayay akriyaan tafduuhum waad furanaysaan yani maaragtay labadaba min alfidaa waay furashadii waay alladii huwa faku lasiir qofka lasoo qafaashay furashadiisi la furto ayaa loo jeedaa weeyaan markii iyagoo lasoo qafaashay idiin yimaadaanna tufaaduuhum waad furanaysaan wa huwa shaniguba isagoo ah muxaramun mid xaraama ou yahay calaykum dushiina ikhraajuhum bixintooda guryahooda laga saaro ay marka horeba xaaraam idinku ahayd afa tu'minuuna miyaad rumaynaysaan haddaad tihiin yahuudii bibacdi lkitaabi kitaabka qaarkii miyaad rumaynaysaan kitaabka towraadaha qaar kamida baad ku dhaqmaysaan ood rumaynaysaan watakfuruuna waad gaaloobaysaan miyaa ku kufrinaysaan bibacdin qaarka kale aad ku kufrinaysaan waa idin sidee marka qaybta ay rumeeyeen oo afatuminuuna bibacdi kitaabi laleeyahay wa fidaau lasara minhum fidaau lusara minhum dadka maaragtay la qafaasho oy soo furtaan weeyaan waxa bacdiga ay rumeeyeen bacdiga ay ku kufriyeenna waxa weeye ikhraajuhum min diyaarihim wa qatlihim wa mudaaharati alcaduwi calayhim cadowgoodii ugu kaalmeeyaan guryahooday ka saaraan dilka ay dilaan intaasoo idinla kitaabka ilahay bay ku khilaafeen oo ku kufriyeen weeyaan amarkii ballantii laga qaaday ayay buriyeen oo sidaa ay u diideen weeyaan famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati dunya famaa jazaau man qof abaalkii ma aha yafcalu samaynayo daalika arrinkaa qofkaasoo minkum idinka idinka mida oo arrinkaas samaynaya jazihiisu ma ahaanin ilaa khizyun hoog mooye wax kale ma aha fi lxayaati dunya adduunka dhexdiisa hoog mooye wax kale lama maarata jazo kale ma le wey abaalgud kale ma laha marka khizyiga waxaa loo jeedaa waa alqatlu waalsru waaljilaau waxaasoo dhan baa la yidhahda dilka iyo qafaalashada iyo maarata guryaho laga saaro la barakiciyo iyo waxaasoo dhan baa loo jeedaa weya qofka sidaa sameeyo jazihiisa kaasa ilaahay adduunka uu ka dhigay weya wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yuradduuna waa la celini ilaa ashaddi alcadaabi cadaabkan ugu xanuunka badan ugu darnaashaha badan ayaa loo celinaya maalinta qiyaamana ilaa ashaddi alcadaab ayuu rabbi u celinaya oo cadaabka ilaahay oo naartii ah ayay qiyaamana leeyihiin weeyaan wama allahu alla ma uunan ahaanin biaafilin allihii halmaamsan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan yani nooc tahdiidka ka mida weeyo allah waa og yahay ficilka aad samaynaysaan awaamirtii inaad ka baxdeen la idin siiyey oo aadan ballantii fulinin kitaabka qaarna aad uga dhaqantaan qaarna aydnan ku dhaqmin allah subxaana watacaala wuu og yahay cilmiga uleeyahay weeyaan ulaa'ika dadkaasi noocaas oo maaragtay yani cahdiga iyo ballantuu rabbi la galay sidaa uga baxayahay aladiina kuwii weeye ishtarow yani soo bedel qaatay soo bedel qaatay alxayaata addunya adduunyadii soo bedel qaatay nolosheedii bilaakhirati aakhira ku bedel qaatay aakhira iska iibiyeen adduunkii bay doorteen weeyaan adduunkii bay doorteen aakhirana xisaabta kuma aynan darsanin marka dadka noocaasa waa dad aanan aakhira waxba ku falaynin buu rabbi leeyahay marka sidaa darteed aakhira markay tagaan waa la naari markii la naarana falaa yukhafafu canhum alcadaabu walaa hum yunsaruun falaa yukhafafu lama fududeeyo canhum xaggooda alcadaabu cadaabka laga fududayn maayo cadaabka marna takfiif in yaroo laga khafiifiyo ma arkayaan walaa hum mana aynan ahaanin yunsaruuna kuwa loo gargaaro oo cid naasir u ahoo cadaabka rabbi subxaana watacaala uga gargaaraysahay lama arka weeyaan walaqad aataynaa muusa alkitaaba وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بريح القدس ولقد آتينا وان سيني وإن سيني بطبه سجن ويا موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة هذا فينا كتاب كان وكتاب التوراة أي لوجي ذا ويا نبي الله موسى كتاب كان التوراة وفرقان أه أي ربي سيو حق عباد الكلاساري وقفينا yani waan raacinay waan qadaad raacinay min bacdihi muuse gadaashiisana birusuli rusul baanu raacinay oo qadaad raacino gadaashiisa dirnay weeyaan marka yani attakfiyatu waxaa la yidhahda attakfiyatu waxaa la yidhahda alitibaacu walirdaafu baa la yidhahda raacitaanka ama fangalka shayga masalan markaad aad faras qofka la saaran tahay murdif baa la yidhahda hebel hebelow ardafa fulanan hebelow fangalay baa la odhanaya weeyaan marka waxaa laleeyahay qafagan yani atakfiyatu waxaa laga soo qaatay ma'khuudun min alqafa wa huwa mu'ahar alcunuq qoorta meesheeda hoosaa la yidhahda alqafa qadaadkaa loo jeeda qadaadkii weeyaan marka halkaasaa laga soo qaatay bay leeyihin bimacnaa waxaa loo jeeda waa raacinay weeyaan ee atbacnaa wey waa raacinay baa loo jeeda sidaasaa loo jeeda waqafaynaa waan qadaad raacinay waan dabagelinay wey min bacdihi muuse gadaashii birusuli rusushii baan dabagelinay rusul badanaa gadaashiis ilaahay uu soo diray subxaana wa tacaala sida allahba uu leeyahay uma arsalnaa rusulana tatraa si israacraac dabajoog ah ayaan rusushan usoo dirnay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wa aataynaa waan siinay ciisa bna maryama ciisa nabiyullaahi ciisa ciisihii ibna maryama maryamo inankeedii ahaa ayaan waxaan siinay albayinaati xujooyinkii cadcadaa oo mucjizaadkii ah ayaanu siinay mucjizaadka marka la siiye ayadan ma nooma aynan sheegin laakiin allah subxaana wa tacaala fi suurati ali cimraan ayuu noogu tiriyey aayaadka la siiyey oo masalan sida cabdullahi bn cabaas iyo qur-aankaba uu ku tilmaamay waxaa ka mida mawtidii waxa dhintuu soo nooleeyo nabiyullaahi ciisa shayga intuu u yimaada buu dhihi jiray qum biidni illah waa istaagi jiray wuu nooleyn jiray waxaa ka mid a yani maaragtay dhoobo intuusa sameeyo oo ay maarata qaab shimbirada uu ka dhigo ayuu afuufaa shimbira iska noqonaysaa waa haadaysaa ninka maaragtay cudurada aad loo ummadda ay daweyn weyday sida masalan qofka indhala-aanta ku dhashay iyo qofka baraska qaba iyo waxa lamidkaa ayuu daweyn jiray nabiyullaahi ciisa marka mucjizaadkaasaa rabbi siiye subxaana wa tacaala sida aali cimraanba rabbi uu ku leeyahay warasuula ilaa banii israa'iila annii qad ji'tukum biaayati min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آيلها سعدان معرف حتى وحيالا خيبياتكم إلهي الأميسين جري أيو دفع أقوى الرمي جري وياه marka waatayna ciisa bna maryama ciisihii ina maryama ah waxaan siinay albayinaati xujooyinkii cadcadaa oo mucjizaadka ah khaariqulcaadada ah ayaanu siinay waayadnaahu waana xoojinay nabiyullaahi ciisa biruuxi lqudusi biruuxi lqudusi ruuxdii tahirsanayd ayaan ku xoojinay ruuxu lqudus marka waxaa loo jeedaa waa malakuljibriil wey sida cabdullahi ibn mascuud iyo rag badan oo taabiciinta ka midaba ay ku fasireen ruuxulquduska waxaa loo jeeda malkuljibriil baan ku xoojinay maxaa yeelay ambiyada rasuulka loo soo diro isagoo ahaan jiray sida nabiyullaahi maxamedba marka laga warramayo allah uu leeyahy nazala bihi ruuxu lamiin qur-aankan yaa la soo degay alruuxu lamiin waa malakuljibriil baa loo jeedaa maaragtay maryam oo kale markii nabiyullaahi ciise ilaahay uu abuurayay faarsalnaa ilayha ruuxana fatamatala laha basharan sawiya ruux baa lagu tilmaamay malakuljibriila loo jeedaa wey afa kulamaa jaa'akum reer bani israa'iila marka lala hadlaya idinkoo kitaabkaa la idin siiyey rusushaasoo dhan la idiin soo diray mucjizaadka arkayay haddana waxba kuma eedna qaadanin afa kulamaa jaa'akum afa kulamaa mar kasta oo in dhano jaa'akum ou idin yimaado rasuulun rasuul ou idin yimaado bimaa shay ou idinla yimaado laa tahwa anfusakum anfusakum naftiina aynan doonaynin inaysan jeclayn hadduu rasuul idinla yimaado waxay naftiina aysan ogolayn oo waafaqsanayn hadduu idinla yimaado istakbartum ma isweynaynaysaa weeyaan ma isweynaysaan takabur baad la timaada ma ma qaadataan awaamirtii ma fulisaan cuhuuddii ballantii kama maaragtay lama timaadaana waad ka baxdaan weeyaan fa fariiqan qayb oo ambiyada iyo rususha ka mid ah kadabtum waad beenisaan rusushaas qayb ka mid a waad beeninaysaanoo waxay la yimaadeen iyo ayagaba waad tuuraysaan wafariiqan qayb oo rususha ka mid ah iyo ambiyadana taqtuluuna waad leynaysaan ambiyaday dili jireen yani ambiyada ayay dili jireen reer bani israa'iil weeyaan yani waxay samayn jireen nebiyaasha ay leyn jireen caado iyo simo ay u lahaayeen waana daleecad aada u xun bay ahayd weeyaan wafariiqan qayb ambiyada ka mid ahna taqtuluuna waad leynayseen weeyaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen markii la yidhahdo war waxaan iska daaya oo qur-aankii iyo diintii iyo nebi maxamed rumeeya wa qaaluu waxay yidhaahdeen yuhuudii quluubunaa annaga laabaheennu gulfun yani mid qufulan waayo xiran waayo waa xiran tahay oo meel wax ka galo ma laha weeyaan saasay leeyihin yani taasoo kale waxay la mid tahay wa qaaluu quluubunaa fii akinatin mima tadcuuna ilayhi saasoo kale bay la mid tahay aayaddaasoo kale bay la macno tahay weeyaan macnahaasna waxaa ku fasiraya cabdullahi bn cabaas iyo mujaahid iyo qataada iyo cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam raggaas mufasiriintii salafka ka mid ah ayaa macnahaas ku fasiraya weeyaan macno kale oo ay maarata xoogaa laga rajaxaan oo ku fasiraano alguluf waxaa la yidhahdaa macnaha labaad waa jamcu khilaafin aa la yidhahdaa khilaaf ayaa guluf lagu jamciyaa bay leeyihin sida matalan ximaar xumur loogu jamciyo kaleeto ximaar dameerka xumur baa lagu jamciyaa sidaasoo kale baa loo jeeda oo marka marka waxay leeyihiin quluubunaa gulufun macnaheedu waxa waaye awciyatun lilcilmi waa weelal iyo galal oo cilmigu ka buuxo cilmigeenni baa naga buuxay mid kale ma qaadi karno midkaa maxamedoo wadato keeni baa qalbigeenni buuxiyey mid kalena ma rabna saasoo kale bay u jeedaan macnahaas horeeto ayayna maaragtay kana culama riwaaye cabdullahi bn cabbaas iyo maaragtay rag kaloo ka mida ayaa fasirayo laakiin macnaha horeeto bay rajaxaan weeyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen quluubunaa quluubteenna qalbiyaasheenna gulfun mid xiran weeye meel wax ka galaan ma laha yani waa ka dhegalaana qalbigeennu waa ka xiranya warkaada wey bal iska daa inay quluubtoodu ay maaragtay daboolan tahay xiran tahay lacanahum allahu ilaahay baa lacnaday lacnadana waxaa la yidhahdaa altardu walibcaadu can raxmat illah naxariistii buu rabbi ka fogeeyey wey lacanahum allah allah baa raxmadiisii ka fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteedana uga fogeeyey weya faqaliilan in yar ayay maa yu'minuuna maadan waxaan ka dhigaynaa yani maaragtay waxay leeyihiin mufasiriinta zaa'ida laga dhigaya oo markaasi qaliilantana waxaa laleeyahay waa nactun limasdarin maxduufin iimaanan qaliilan adigoo yidho kale maa yuminuuna yani yuminuuna maa yuminuuna way rumaynayaan iimaanan qaliilan iimaan yar ayay rumaynayaan sidaas oo kale bimacnaa in yar oo ayaga ka mida rumayso weeyaan qaliilun man yu'minu minhum dadka rumeeye ayaa yar saas oo kalea loo jeeda faqaliilan in yar maa yuminuuna ay yuminuuna way rumaynayaan maada zaaidii ka dhigayan yani in yar bay rumeeyan in ayaga kamid oo yar baa rumaynayso sida cabdullahi bnu salaam iyo dad lamida ayaa rumeeyaan ayay leeyihiin oo markaa waxay la mid tahay aayadda fi suurati nisa ku jirto waqawluhum quluubuna gulfun bal طabca allahu calayha bikufrihim falaa yuminuuna ila qaliila yani in yar baa rumaysa wax kale ma rumeeyaan wey wallahu subxana wa tacala alam